maamulka gobolka togdheer ayaa soo afjaday xiise muddo sannadaa dhex taalay beelaha dega deegaanka balli diirya guuleed oo ah deegaanada hoos yimaada gobolka togdheer dib heshiisiinta beelahan oo ka qabsoontay ee xarunta maamulka gobolka togdheer ayaa waxaa ka soo qaybgalay madax dhaqameedka labada beelood iyo taliyaasha ciidamada asluubta iyo bilayska ugu horrayntii waxaa halkaasi laga akhriyey heshiiska ay wada gaadheen beelahani waxaana halkaasi saxaafadda u akhriyey cabdisalaan ilkaase heshiiska ay beelahan gaadheenna waxa u dhignaa sida tan jamhuuriyadda somalilan xafiiska nootayada sharciga ah ee nastaaxa gobolka togdheer ku socota madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ku socota wasiirka arrimaha gudaha ku socota gudoomiyaha gobolka togdheer ku socota gudoomiyaha golaha deegaanka barco ku socota taliyaha ciidanka bileeska ee gobolka togdheer oo golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan ujeedo heshiis labada beelood ee cabdalla arab iyo reer binin ka gaadheen shaqaaqadii ka taagnay tuulada balliga diiriye guleed haddii aanu nahay odayaasha labada beelood ee ujeedada sare ku xusan waxaanu mas-uuliyiinta dowladda jamhuuriyadda somalilan heer gobol iyo heer qaranba qoraalkan uga cadaynaynaa inaanu ka heshiinay shaqaaqadii ka taagnayd tuulada balliga diiriye guleed ee ka tirsan degmada burco waxaanu kaga heshiinay sidan qodobka koowaad kow labada beelood waxay wada jir u aqbaleen go-aankii golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan ka gaadheen arinta beliga diiriye guuleed ee ku taariikhaysnaa bishii kaasoo nuxurkiisu ahaa in tuulada beliga diiriye guuleed ay wada degaan labada beelood qodobka labaad labada beelood waxay ka heshiiyeen dilkii marxuum saleebaan aadan xuseen cumar oo uu dilay dhibgeysta cabdi ducaalo baxle taas oo lagaga heshiiyey in beesha cabdalla arab ay qaataan diyadii marxuumkaas oo lagaga heshiiyey in aan u kala qaadano diyadan halaad sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha labada beelood iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada bilayska ee asluubta waxaana ka mid ah hadaladoodii
taataabashadayadu marka hore odayaashayadan waa iswada naqaanaa markaanu shirayna geesduqa joogno waxanu hore horteeda waa inaga saaxiibkaahe xaggee laynaga haystaa maatadeennii iyo caruurteennii iyo maqasheennina geed bay wada harsanayaanoo biyaha iyo dhaanka iyo bariiska iyo dabkay kala qaataan meesha waxaynagu dhex jiraa iyaguba runtii dhibaato in badan soo taagnay sideed sano waxaan filayaa dowladdii axmed maxamuud siiraanyi oo shan bilood jirtay bay shaqadaas bilaabantay maantaana ilahay xukmay inay dhammaato sida la sheegay waxaa ka soo shaqeeyey cid kale gacan kuma lahayn waxgaradka labada dhinac oo runtii daacad ahaa lix gudoomiye gudoomiye xamsi shan ka horeeyey bay soo martay shantaasba guuldaray ku ahayd arrintaas iyo dhibaato dul saaran weliba qaarkood waxba aanu uga tirinayn inay kaga jiraan qaarkood laakiin caalawaabay haayiiskaa halkaa laga akhriyey sidaa loo akhriyey ee halkaa looga bayaamiyey ayaanu ku dhammaynay oo uu sax ku yahay howlahaad u soo dhib badan bay hedo nin kasta oo wax garanaya gobolka jooga ama somalilan ah in badan wadnaa farta kaga hayo sida taa bariga ee imika aynu duca iyo qof wal iyo ciidan iyo juhdi badan ku bixinay haddana afgaran laanahay sidaasaa markii hore loo afgaran lahaa marunbaa afgarashada ilaahay keenaa ilaahay baa maanta ka dhigay idinku guuleeyey gudoomiyaha iyo cid kastoo mas-uula halka joogo gacan ka geysatay ama gudoomiyaashii hore in badan bay ka shaqeeyeen taagnayd ee dadkii ehelka ahaana kala kaxaysay markii hore cid kastaana maaragtay waan garanayaa guurtigu way ka soo howlgashay waan garanayaa wasiiraa u yimid waan garanayaa ilaa hadda ciidankii boolisku uu idindex joogaa wuu ku dhex sugan yahay ilaa hadda haddii nabadi ka jirto dee kuma dhex sugnaadeena waa laga soo qaadi lahaa waa laga soo qaadi lahaa sidaa tuulooyinkaa kale ayaa dee laga soo qaadi lahaa ama ay dhex joogi lahay nabad ku joogi lahay macnaha shaqaaqa ahaan bay u dhex joogeen ugu dambayntii waxaa hadalka soo gebagabeeyey barasaabka gobolka togdheer xamsan maxamed cabdi waxa uu sheegay inay heshiiskan ay sii adkayn doonaan waxaanu u duceeyey labada beelood ee heshiiska maanta isku afgartay sidoo kale barasaabka gobolka togdheer waxa uu baaq u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka ceel afwenya sidoo kale ciidamada qaranka somalilan dhexgelin labadiina beelood halkan jooga aad dhammaysataan shaqaaqadii sideeda bilo sideeda sannadood gobolkeedna ka taagnayd waxaa ka farxiseen guud ahaan qaranka jamhuuriyadda somalilan baa ka farxiseen waxaa ka farxiseen gobolka togdheer iyo dadweynaha reer togdheer baa ka farxiseen waxa ka farxiseen dadkii deegaamadii shaqaaqadu intaas ay ka taagnayd een deganaa ayaa ka farxiseen waxa samayseen sunno wanaagsan oo insha Allah biidnillaahi baari aan ugu baaqayo dhammaan mujtamaca reer togdheer ilaa halkanaan fariin uga diro een beelaha walaalaheena ee muddada soo noqnoqonaysay shaqaaqadooda ee ceelafin ku maraysay waxaan jeclay inaan iyagana halkan fariin uga diro oo aan dhahno nabadda qaata walaalayaal nabadda qaata walaaltinimada soo celiya wada dhalashada soo celiya wadadaa maanta aad aragtaan ee ay mareen beelaha cabdalla arab iyo reer biniin oo aad ogtihiin muddada ay ka socotay hawshaasi balli diiriye oo cid kasta oo tuuriya tarbiicaba isu yeeshee u taagheli weydey inay iyagu soo tashadeen oo walaaltinimadii garteen oo ay heshiis ka soo gaadheen oo ay keeneen xafiisyadii dowladda idinkana sidaasoo kale walaalayaal idinka codsanayna oo idinku baaqayna anagoo fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan jeclay halkan inaan hambalyo uga diro ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan guulihii ay ka soo horeeyeen gardaradii ay ku soo qaadeen maleeshiya beelaadka puntland iyo dowladda taagta daran ee maaragtay koonfurta soomaaliya ee xamar iyagana waxa weeyaan intii dhimatay saraakiil hadday tay hadday maaragtay askar tahay ilaahay waxaan uga baryaynaa imijana farduusa